بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رحمه الله وللجزم علامتان جزمه وحو ليهي لبا علامضود الجزم وحو أها إعرابتي قيبت أدنبيس رفع ونصب وخفض wajasmu jasmadii hadda marayna waa midda ugu dambaysa wa afartii ciraabood waliljasmi jasmaha waxaa u sugnaaday buu yidhi calaamataani laba calaamadood ayay leedahay alsukuunu walxadfu reeb asaana asala markii jasmo la joogo reebka asal u ah sukuunka waa reebka walxadfu iyo xadfi xadfiga asaa laba qaybood shiika hadalkiisaan ugu tegi doonaa fa ama sukuunu amaa sukuunku fa yakuunu calaamatan calaamuhu wuxuu u noqonayaa liljasmi jasmaha fi lficli lmudaarici alصaxiixi alaakhiri ficilka mudaaric ee aakhirkiisa uu caafimaadka qabo aakhirkiisa uu yahay saxiix ma buko aakhirka kama jirana xuruufta wax ku jiradaanna waa waawda iyo ya-da iyo alifta saddexdaasi waxaa la isku yidhahdaa xuruufu lcilla xuruuftaas mid ka mid a ficilka aan ku jiranayn ee aakhirkiisa uu caafimaad ka qabo calaamadiisa jasmada waa asukuun laakiin ficilkan saxiixil aakhirka ah oo caakhirka aan ka jiranayn asiga laftirkiisa waxaa kusii xiran inuusan ka mid ahayn min afcaali lkamsa waa inuusan ka mid ahayn afcaal kamsa waa la yaqaanaa soo maaha damiiru tatriyati midkuu la xidhiiro ama damiiru jamcin ama damiiru muanatati lmukhaaaba intaba lama xidhiiro marka waa ficil mudaaric aakhirkiisu caafimaad qabo walam yatasil biaakhirihi shay aakhirkiisa musa waxba la xidhiir ficilka mudaarici noocaasa markuu xaalatljasmi joogo calaamadiisa jasmadu waa sukuun tusaale ahaan waa ficilka yadribu yadribu waxaan hore usoo marnay asalkeedu waa maxa horta ma inay marfuuc ahaato mase inay mansuub ahaato mase inay majzuum ahaato waa inay marfuuc ahaato ficil mudaaric sidiisaba rafcu asal ahaan leeyahay haddii xaalatu nasbi la joogo waa soo marnay idaa dakala calayhi naasibun baa layidhi sooma naasibaa galay oo nasbada keenay markii jisma la joogana waxunba ayadana jismada keenaya oo jaazimaa galaya wax reeba ama jasmiyaa keena ayaa galaya yadribu marka ayadoo sidaa noo ah yadribu oo ba-da noo goodantoo xaalatu rafci noo joogta ayaa lam hore laga geliyay lam waxay ka mid taha waxyaabaha ficilka jasmiya lam waa lan ma aha lan way nasbisaa lamna way jasmisaa waxaa leedahay lam yadrib yadribu say u ahayd markay lam hore ka gasha maxay noqoneen lam yadrib ba-da maxaa kore bacda sukuuna kore soo maaha yadrib waxaa leeya waa ficil mudaaric waa majzuum wa calaamatu jasmihi asukuun leanna waa ficil mudaaric oo saxiixu laakhira yadrib ba- u dambaysa bacduma waxay ka mid tahay xuruuful cilihi saddexdaa mid ka mida miya maya waawna ma ahan ya-na ma ahan alifna ma aha idan markaasi ficilka mudaaric jasmadiisa wuxuu noqonaya calaamatljasmi waxay noqonaya asukuun sukuunku halkaas mowdic ayuu calaamad wuxuu u noqodaa jasmada wa ama alxadfu amaa xadfiga fa yakuunu xadfigu wuxuu noqonaya xadfiga wax la gooyaa la yihahdaa wuxuu noqonayaa calaamatan calaamuhu wuxuu u noqonayaa liljasmi jasmaha wuxuu ugu noqonayaa fi lficli lmudaarici ficilkii mudaaric dhexdiisa almuctali alaakhir ee aakhirka ka jiranaa ficilka mudaarica aakhirkiisu cilladu ku jirtay ayuu xadfigu wuxuu calaamad u noqonayaa jasmada wa fi lafcaali alkhamsati iyo shantii ficil allatii taasoo rafcuhaa godaalkeedu bihabaati nuuni ay ahayd nuunta sugnaanteeda afcaal khamsa waa naqaanaa waa soo marnay laakiin waxaan ugu cusub fi lficli almudaaric almuctali alaakhir aakhirkiisa muxuu ku jiran yahay imaa bilwaaw aw ilyaa aw ilalif saddexdaa mid ka mid oo aakhirkiisa ku jiranya ficilkaas mudaaric ee muctalul aakhirka ah haddii uu xaalaةuljasmi joogo calaamadiisa jasmadu waa xadfi laakiin maxaa la xadfaya nuun ma aha wax la xadfayo afcaal khamsa nuuna la xadfi jira soo maaha jasmaa nuuna la xadfaya sida nasbada nuunta loo xadfayo laakiin ficilkan mudaaric ee aakhirka ka jiran waxaa la xadfayaa xarafkan jiran xarafka jirada keenay ayaa la xadfaya xarafka jirada waa maxay xarfulcilaha ayaa la xadfaya hadduu waaw yahay ayadaa la xadfaya hadduu ya- yahay ayadaa la xadfaya haddii alif tahana ayadaa la xadfaya ficilkii yakshaa ee hadda kahor aan ku tusaaleynayna taqdiirka marka xarakada icraabta lagu qadaraayo waa ku tusaaleyna soo maaha yakshaa markuu yakshaa uu joogo xaalatljasm horta yakshaa maxaa u dambeeya shiinka maxaa ka dambeeya alifaa ka dambeysa waa yakshaa yakshaa markay aliftaasi ay joogtood arkayso waxay joogtaa xaalatu rafci ama waxay joogtaa xaalatu nasbi laakiin markay xaalaةuljasmi joogto ma joogaysa aliftan waxaad leedahay lam yaksha walam yaksha ila اllah soo qur-aanka kuma jirto fi suurati tawba walam yaksha ila اllah yaksha aawa alifkii waa xadfanya idan yaksha waa ficil mudaaric waa majzuum wa calaamatu jasmihi maxaan leenahay xadfu xarfi اlcila waxaa xadfan waa xarfu اlcila wa huwa alif waa sii fasira weliba alif xarfulcilahaasna waa aliftaad leeda haddaad iska tiraahdo xadfu xarfilcila ma ya-a ma waawa ma alifa waa inaad caddayso ma kala cadda markaad tidhahdo waa xadfu xarfi اlcila xarfucilaha sii caddeena waxaa leeda wa huwa alif waana alifta xarfucilaha xadfan lam yaksha ficil mudaaric waay waa majzuum wa calaamatu jasmihi xadfu xarfi اlcila wa huwa alif ayadoo waawa dacaa yadcuu yadcuu waa ficil mudaaric maxaa u dambeeya ya waawa u dambeysa waman yadcu maca allahi ilaahan aakhar qur-aan ku jirtaa waman yadcuu caynka waa miyaa ka dambeeya hadda ya aawa waawgii waa xadfan yahay sababto a ficilkaana majzuuma waxaa leedahay marka lam yadcu ma baryin waxaa yadcu ficil mudaaric waa majzuum wa calaamatu jasmihi xadfu xarfi اlcila xarfi lcilahaasi waa maxay wa huwa lwaaw waa waawl maqan waana xadfanta hadda markii jasme la joogo markay ya tahay xarfulcilaha waa yarmi yarmi maxaa u dambeeya hadda ya yarmi ya-a u dambaysa ya-dan soo xarfucil xurufulcilaha kama mid ahayn waxaad leedahay lam yarmi lam yarmi ficilka mudaaric waa majzuum wa calaamatu jasmi waa maxay xadfu xarfi lcila wa huwa alyaa idan saddexdaas ficil waa muctalu laakhir imaa bilalif ayuu aakhirka uga jiran yahay ama bilwaaw ama bilyaa saddexda mid ka mid uu ku jiran yahay saddexda mid walba uu ku jiradaba haddii xaalaةuljasmi la joogo calaamadu jasmada maxay noqonaysaa xadfu xarfi اlcila afcaalu اlkhamsa ama amhilaة اlkhamsa mid aad tiraahdaba ayagu markii ayan joogna fii xaalati nasbi calaamada nasbadu maxay ahayd cajal kadib ha loo celiyo alamhilaة اlkhamsa fi xaalati nasbi calaamada nasbada maxay ahayd xadfu nuun halkan markii la joogo waa isla ayadi waxba isbedeli maayo amhilaة اlkhamsa fi xaalati اnasbi wa fi xaalati اljasmi waa xadfu nuun maxaa laakiin lagu kala garanayaa inay xaalatu اljasmi joogto ama inay xaalatu nasbi joogto waxaa la fiirinayaa caamilka gelaya ma mid jasminaya mase waa mida nasbinayo hadday lam gasho ma jasminaysaa mase waa nasbinaysaa way jasminaysaa hadday lan gashana way nasbinaysaa cawaamisha kalena waa sidaas o kale waa noo imaan doonaa waxyaabaha wax nasbiyo iyo waxyaabaha wax jasmiya kitaabka ku imaanaya kuwa nasbada keena iyo kuwa jasmada keena waxaa leedaha maalan lam yadribaa lam yadribaa ficilkan mudaaric maxaan leenaha hadda waa majzuum wa calaamatu jasmihi xadfu weli ragga qaar carabkooda xarfulciliya haysta xarfulcilla waa laga soo tegay wa calaamatu jasmihi waa xadfu nuun lam yadribaa nuunta meesha ka maqan yadribaani ayay ahayd wa calaamatu jasmi waa xadfu nuun inuu majzuum yahay maxaan ku ogaanay maxaa hore ka galay lam ayaa gasha lamtuna waa jaazimo waxbay jasmisaa lan yadribaa haddaan dhahna waa mansuubaan leenaha soo ma wa calaamatu nasbihi xadfu nuun idan ficilka mudaaric ee ka mida min alamhilati alkhamsa hadduu fii xaalati nasbi joogo iyo hadduu fii xaalati اljasmi joogo calaamatu nasbi wa calaamatu اljasmi waa xadfu nuun calaamada nasbada iyo jasmadu waa nuunta oo la xadfo shiika raximah اllah ficilka waa uu ka hadlay markuu joogay fii xaalati rafci waana soo marnay hadduu ficilkaasi aakhirkiisa waxba la xiriirin iyo hadday aakhirkiisu wax la xiriiraan icraabta ay leeyihiin fii xaalati rafci soomaanan soo marin haddaan aakhirkiisu wax la xiriirin fii xaalati rafci calaamada rafcadu maxay ahayd addama haddii aakhirkiisu aysan wax la xiriirin haddii aakhirkiisu ay wax la xiriiraan fii xaalati rafci calaamada rafcadu maxay ahayd hubuut nuun rafcada marka saas waa hadday wax la xiriiraanna waa hubuut nuun haddaysan waxba la xiriirinna waa damadiiba ficilka mudaaric markuu joogo fii xaalati nasbi hadday aakhirka wax kala xiriiraan iyo haddaysan wax kala xiriirin labadaba mualifku waa sheegay soo ma hadday aakhirka waxba aysan kala xiriirin calaamada nasbada maxay ahayd alfatxa hadday aakhirka wax kala xiriiraan calaamada nasbada maxay ahayd xadfu nuun markuu halkan shay soo gaarayna wuxuu yidhahday ficilka mudaaric ee aakhirka aan waxba kala xiriirin ayuu laba u kala qaaday xaggaas laba uma kala qaadin xaggaas laba ma kala qaadin maxaa yeeley xaggaas xadfi ma jirin laakiin markii jasmo la yimi ficilkii mudaaric ee aan aakhirka waxba kala xiriirin oo laba u kala qaadin mid saxiixul aakhira iyo mid muctalul aakhira hadduu saxiixul aakhir yahay calaamada jasmada maxay noqotay assukuun hadduu muctalul aakhir yahay calaamada jasmada maxay noqotay xadfu xarfi lcilla hadduu ka mid yahay min alamhilati alkhamsa oo damiiru tatniyatin uu la xiriiro ama damiiru jamcin ama damiiru lmu'anatati almukhaaaba fii xaalati ljasmina uu joogo calaamada jasmada maxay noqotay xadfu nuun saasa uu kala qeybiyay ficilka mudaaric waxaa meesha ka maqan markuu ficilka mudaaric joogo fii xaalati alkhafdi mualifku ma ilaabay sheikha waxaad moodaa inuu ilaabo soo ma ma ilaabay haya cabdullah hore u soo sheegay walaa khabda fiiha soomaanan soo marin wax la soo maray waay walaa khabda fiiha walaa khabda fiiha aawe khabda kuma jirto fi lafcaal saa darteed in lagu sheegahay sax maaha khabdada jasmo markaan soo gaarnay wax asmaa amaad uga jeedaan fi ljasm ya ficil keliya looga sheekeeyey aaway asmaadii jamcu mudakar saali lama sheegin asmaa lkhamsa lama sheegin jamcu muanad saalim lama sheegin jamcu taksiir lama sheegin isim mufrad lama sheegin shiika ma hilmaamay cadnaan haye shiiku ma hilmaamay ha walaa jazma fiiha ha horaan usoo marnay asmaada walaa jazma fiiha awal iyo aakhir waa in maskaxdu isla socoto wixii lasoo maray la xifdiyo laga warqabo waa muhiim baaraka allahu fiikum in sha allah waxaan rajeynaa intaas in la fahmay casharka maanta waa kooban yahay waana gaaban yahay halkaasna wuxuu shiiku kusoo gabagabeeyey baa macrifati calaamaat alciraab tafsiilan ayadoo faahfaahsan kadib wuxuu keenaa ayadoo mujmala ayadoo lasoo khulaaseeyaa noogu xigta oo soo duuduubayo wixii lasoo maray tafsiilka haddii la fahmi waayo ijmaal miyaa la fahmayaa tafsiilka dib ha loogu noqdo baabkaana ma ka gudbi doono ilaa si fiican loo itqaaniyo loo sugo halkan waa muhiim in la sugo ninkii cilladii xaggiisa ay noqoto maxaan ku samayneynaa waa ceerinayna waa iska racdaynayna ayuusa waktiga naga qaadin ayuusa waktiga naga qaadin horaan rabnaa inaan u socono lugta inuu nagu dheganaado laga yeeli maayo ninkii dadaalayo in sha allah waa la kaalmaynayo wallahu fii cawni alcabdi maa kana alcabdu fii cawni akhi waa la saacidaya laakiin qof aan dadaalin waxba yuusan nala harin waxaana lagu kala baxayaa baabkan sidii loo fahmay baabkan sidii loo fahma lagu kala baxayaa insha allah baabkan tusaalooyinkiisa waa soo badinaynaa tusaalooyin fara badan kala duwan meelo badan gelaysa asmaadii iyo wixii lasoo maro o dhan ku saabsan la rabana qof walba inuu inta icraabo haddana sababta warka u yihi uu sheego sababta warka u yihi baabkay ku jirtaa soo maaha qawaacidda baabkay ku jirtaa arrintaas si fiican insha allahu tacala lasoo fiiriyo wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina mxamed wala alihi wasaxbi ajmaciin